maalintii shalay ciidamo uu hogaaminayay guddoomiyaha degmada howlwadaag ee dowladda federaalk ayaa weerar ku qaaday iskuul ku yaala magaalada muqdisho halkaasna waxay ka geysteen dhibaato ba-an iskuulkan oo lagu magacaabo hayaan ayaa waxaa la sheegay in guddoomiyaha degmada howlwadaag uu doonayay inuu biyo wasaqaysan ku furo kuwaas uu fadhiya meel biyo fadhiisin ah macalimiinta iskuulka ardayda iyo qaar ka mida waalidiinta ardayda ayaa arrintaas ka dhiidhiyey iyagoona is-hortaag ku sameeyey falkii liitay ee uu damacsanaa guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho guddoomiyaha ayaa macalimiinta iyo ardayda ku dalbaday ciidamo kuwaasoo dhaawacyo dadka gaarsiiyey waxay sidoo kale dadka ka dhaceen taleefano iyo hanti ay wateen markii ay ciidanka soo galeen iskuulkana jawiga sidan ayay u bedeleen qaar ka mid ah macalimiinta oo warbaahinta la hadlay ayaa cabashadooda gudbiyey halkan waxaa noogu yimid guddoomiyaha degmada howlwadaag mustaf markii aan la hadalnay oo nidhe maxaad halkan ka samaynaysaa biyaha naga jooji wuxuu yidhi waxaan rabnaa iskuulka inaan biyaha u furno cid aan la hadlayna lama arko ardadii fasallada ku jirtay bannaankay wada imaadeen markay arkeen in biyihii lagu soo furay ardadii markay bannaanka imaadeen macallimiintiina bannaanka imaadeenna ardadii iyo macallimiintii wuxuu kala daalay xabad wuxuu u geystay jirdil macallimiintii waxaa lala dhacay kabaal waxaa lala dhacay liif waxaa lala dhacay xabad waxaa jirta baabuur badan oo kuwa iskuulka ardada qaada ay ka mid yihiin oo dhaawacyo ku yaalliin bannaanka yaallin waa arki kartaan waxaa weynay hal mas-uul oo iska daa macnaha u damqanaya macnaha arday iyo macallin sidoo kale qaar ka mida waalidiinta dhalay ardayda wax ku baratay iskuulka hayaan ee la weeraray oo difaacanaya goobtooda waxbarasho ayaa iyagana ka cabanaya dhibaato uu u geystay guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban howlwadaaga waxaan u sheegaynaa dad baaba'ay oo masaakiina oo iska lagu tuntay oo noloshii loo qaybsaday oo qoyo lagu hajuumay oo xabaddaas xataa na lagu riday gacmahana loo qabsaday oo biyihii laamiga howlwadaag iyo hodan ka yimid oo laamiga joogay lagu furaayo oo awoodna lagu shubaayo oo ilaa shiir kale ilaa hodan ka yimid laamiga baar ubax iyo balaagsii biyaha yaalla aan lagu baabi'inaa hanalaga qabto mustaf hanalaga qabto mustaf ma rabno ma doonayno wauna laayay dadau nagu dhammeeyey xabaduhu nagu ridana waa kuwa waa kuwaas oo nagu laayo oo nagu riday ayaga kumanyaanahan haynaa gacmuhu naga jebiyey dadaa anke dhiig ka baxaya wuuna baabi'iyey dhibbanayaanaan nahay guddoomiyayaasha dowladda federaalka ugu magacaaban degmooyinka magaalada muqdisho ayaa dhibaato fara badan ku haya bulshada iyo ganacsatada kala duwan iyadoona inta badan ay dadka u dhibaateeyaan qandaraasyo ay la soo galaan hay-ado shisheeye iyo sidoo kale xubno kale oo ay lacago ka qaateen